إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaaro ayaa ka dhashay dagaal ciidamadooda taabacsan dowladda federaalka ah ku dhex maray degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose tiro dad ah ayaa u dhintay xanuun halis ah oo ka dilaacay gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed alkataib ayaa baahisay sawirada dagaalkii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo mas-uule soo shaqeeya dowladda maraykanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay dagaalka xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay weerarkii shalay ay dowladda federaalka ku qaaday qoysas deganaa xaafadda debdemiska ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa sheegay in dowladdiisu ay halis ugu jirto in la afgembiyo dowladda uganda ayaa qirtay in sargaal ka mid a ciidamadeeda jooga soomaaliya lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran khasaaro ayaa ka dhashay dagaal ciidamooda taabacsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi waxaa saakay degan xaaladda magaalada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka wararka ka imaanaya saakay magaalada qoryooley ayaa sheegaya in jawigu yahay saakay mid ka duwan xaaladii hore balse magaaladu waxa ay weli ku sugan tahay xaaladii cabsida waygeliyeen ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed dagaalka u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu yimid kadib markii mid ka mid ah askarta iska soo horjeeda uu weerar ku qaaday kuwo kale taasoo sababtay inuu dagaalka ku fido qaybo ka mida magaalada khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay magaalada qoryooley walow aan xogo dheeraada laga haynin goobjoogayaal ku sugan magaalada qoryooley ayaa warbaahinta la wadaagay in magaalada ay gebi ahaanba hadda xaaladeedu tahay mid aan lagu soo noqon karin barakac daran ayaana ka dhashay dagaaladii shalay halkaasi ka dhacay waa sida uu sheegay goobjoogahan labiyo tobanka ilaa isboyaashan dagaalka waa socday dagaalka dhanka oo xirada oo amazonka dhinaceeda ku socdaa oo buundada or ilaa hadda wax lama hayo magaaladii lama tagi kara il hadda waxaa dagaalka macnaha hal dhaawac karan macnaha inay horjeeraan shacabka hal naag oo hadda dhaawaca ilaa shan ilaa isbuucaana maana laga barkacay wax yar oo dadkii niman le joogaan maanaha caruurtii ilmihii dhanka beeraha wixii xamar soo aaday ee saas u kala baxday qoryoole waxaa lasdhihi karaa maanta wixii dambeynay inuu qof shacaba ku noolaa karin isleeyahay macnaha dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay magaalada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay la daalaadhacaysay dagaal beeleedyo kuwaasi oo ay u kala safteen qaar ka mid ah askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed tiro dad ah ayaa u dhintay xanuun halis ah oo ka dilaacay gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar wararka naga soo gaaraya degmada dambal ee gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa sheegaya in xanuunka daacuunka uu halkaasi ka dilaacay wararka ayaa intaasi ku daraya in xanuunkan sababtiisa ay u geeriyoodeen ugu yaraan saddex qof halka uu soo ritay tobannaan kale sida ay sheegayaan dadka ku dhaqan degmada uu ka dilaacay daacuunka mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad darro ee ka jirta degmada iyo xilliga uu bilowday xanuunkan degmada xaaladeedu aad bay u adag tahay degmada gudaheeda hadda waxaa laga xaqiijiyey afar iyo afartan qof inay jiifaan boqolaha la idhaahdo gelisa oo ka mid ah qolayaasha ugu dhow degmada waxaa jiifan in ka badan labaatan qof saddex qofna halkaasi way ku geeriyoodeen marka xaaladdu hadda inkasta oo roobaba ay ka di-een oo la sheegayo dadku in ay xaaladooda iska sahlan tahay haddana way ballaaran tahay aad bayna u adag tahay meelaha qaar hadma leh way jeexan tahay marka warbixin rasmi waxay tahay in laga helo way iska adag tahay saacad kasta marka degmada xaaladeedu waa sidaa sidoo kale waxa uu sheegay in xanuunkan dadka uu saameeyey ay u badan yihiin dadka waaweyn niyaabo dad waaweyn bay u badan yihiin dad yar yar ah ilmo baa u shafeecay laakiin waxa kale oo dhan waa dad waaweyn ah ay u badan yihiin waxaa ugu adag waxaa xarunta degmada iyo qablee ladhahdo gelisa oo ay saddex qof isaga ku geeriyooden goobaha kale gooba weli ma sii adkaanin laakiin kiisaska waa la ii sheegaya hadda xanuunkan ayaa marba marka ka dambaysa soo ridanaya dadka ku dhaqan degmada goobaha qaar oo ay isgaarsiintu ku yar tahay awgeed ayaanan suuro gelin in laga helo xogo dhammaystiran oo ku aadan tirada dadka u dhintay ama uu soo ritay xanuunka lixdii bilood ee ugu dambeysay ayaa waxaa xanuunka shubanka ah si aad ah ugu soo laalaabanayay dhulka soomaali galbeed taasoo ay ugu wacan tahay nadaafad darrada ka jirta halkaas maadaama dhulka uu ku hoos jiro gumaysiga xabashida itoobiya alkataa'ib ayaa baahisay sawirada ah dagaalkii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo maxamed ciise ayaa ka waramaya sawiradan waxaa ka muuqanayay qaabka uu dhacay dagaalka iyo natiijada ka dhalatay difaacyada wada burbursan miidadka ciidamada dowladda federaalk oo daadsan xerada qaar ka mid ah teendhooyinka oo la gubay iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo baaritaano ah ka wada ayay sawirada muujinayaan aroornimadii jimcaha ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarin ah ku qaadeen saddex xero oo ay ka degnaayeen askarta koonfur galbeed kuwaas oo ku yiilay deegaanka goobgudud buuri ee duleedka baydhabo ugu yaraan toban askari oo kuwa koonfur galbeed ayaa lagu dilay dagaalka halka lagu dhaawacay saddex iyo toban kale wixii agab ah ay yiileyna waxaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul la soo shaqeeyey dowladda maraykanka ayaa sheegay in dowladda federaalka uu ku fashilantay dagaalka muxsin xasan ayaa ka waramaya
maxamed faatax wuxuu horey oo la soo shaqeeyey wasaaradda dagaalka maraykanka wuxuuna la taliyo sare kasoo noqday aqalka cad xilligii buush iyo obama isagoo kasoo howlgalay afrika iyo bariga dhexe waraysi uu ninkan bixiyey ayuu kaga hadlay sida ay dowladda federaalka ugu fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka ku fashilantay arrimaha siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo u buuxsantay laba sano ayuu carabaabay in uu ku guuldaraystay ballanqaadyadiisii oo dhan dalka soomaaliyana aanay waxba iska bedelin hadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud muddo laba sana ayuu ka badan ayuu second termkiis intuu soo noqday muddo laba sana ka badan ayuu joogaa haddii la fiiriyo muddo sideed sano ku dhow ayuu madaxweynaha soomaaliya u ahaa wax iska bedelay amniga ma jiro fashal siyaasadeed baa jira waxaa jira in arrimihii musuq maasuqa arrimihii mataqaanaa lagu dhis lahaa musuqmaasuqeeye arrimihii lagu dhis lahaa ciidamada waddanka oo ay dhibaatooyin badan u keentay waxaa jiroo kale in dowladdu ay dagaal bilowday aan loo diyaar garoobin oo dagaal aan laga fakarin sida moogta loo qaban lahaa on lahayn strategy sidoo kale fashilka soo gaaray dowladda federaalk ayuu u sababeeyey in ay gashay dagaal aysan u diyaargaroowin taasina ay ka dhalatay in furimaha ay iskaga cararaan ciidankeeda waxa uuna tusaale usoo qaatay dagaalkii coos weyne hadda hadaad fiirisay for example examplekan uh, kuu sheegaya waxaweyaan fashilka ka dhacay uh, coos weyne in ciidamo aan diyaar ahayn loo diray frontka inay la dagaalamaan uh, al-shabaab oo aan iyagoon wixii loogu talagalay ama wixii lagu saacidi lahaa ciidamadu aanay diyaar ahayn ciidamadii mashaakil weyn baa ku dhacay dhibaato weyn baa meesha ka dhalatay dad badan baa ku dhintay taasoo kale misna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka dhacday gobolada waddanka waxayna taas ku tusaysaa inay dowladdu aanay fahansanayn barnaamijka amniga aanay fahansanayn la dagaalanka argagixisada ama counterinsurgencyga hadday noqonayso oo ay mashruucaniba yahay mashruuc dad siyaasiyiin ay wadaan oon khibrad u lahayn barnaamijyada amniga mas-uulkan hore ee ameerikaanka ah ayaa ku nuxnuxsaday in dal waliba oo duulaan ku jooga soomaaliya uu danihiisa u joogo halkudhigyada nabad ilaalinta iyo kuwa la midka ahna ay yihiin been ummadda soomaaliyeed lagu dagaayo waddan kastoo soomaaliya jooga uma jooga soomaaliya interestka soomaaliya wuxuu jooga intereskiisa waddan kastoo rabaa dantiisa ayuu meesha u tegay hadday dantooda siyaasad tahay ama dantooda amniga taasaa geysa meesha waddamadu maaha friends maaha asxaab maaha dad mataqaan waa waa interest baa naga dhexeeya interestkuna waa barnaamijyadan aan ka wada shaqayno oo ku saabsan amniga ama ku saabsan arrimaha dibadda ama barnaamijyada laakiin in la in wadan la dhaho wadankaas aan la shaqaynayo friend ah anugu aan arka barnaamij qalada si kastaba ha ahaatee dhaliilo badan iyo eedeyno siyaasadeed oo uu maxamed faatax u jeediyey dowladda federaalk kadib waxa uu dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamay in ay u shaqayso hab dowladeed islamarkaana maamusho dhul ballaaran oo ka mid ah soomaaliya
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa si adag uga hadlay weerarkii shalay dowladda federaalka ku qaaday qoysaskii deganaa debdemiska ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
maalintii shalay ciidamada dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan xaafadda debdemiska ka barakiciyey ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay xildhibaano ka mid ah dowladda federaalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shalay shir jaraa-id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay kaga soo horjeesteen weerarkii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ku qaadeen xaafadda debdemiska ee magaalada muqdisho xildhibaanada shirka jaraa-id qabtay waxay kala ahaayeen xasan cabdinuur xildhibaan dhookir cabdi samed iyo xildhibaan yuusuf gamaadiid iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay tilmaameen sida loola dhaqmay dadka dibdemiska degnaa sidii dad cadow ah marka labaad waxaan rabaa inaan tacsi la wadaago shacabkii soomaaliyeed ee xalay lagu dhibaateeyey weerarkii ay abaabushay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh dabdemiska xarun dabdemis in laga dhiso iyo meel laga dhiso dalkan lagama waayin muhiim ma aha qasabna ma aha in la barakiciyo ummad intaa la eg oo weliba maata ah masaakiina agoona nooc walba isugu jirta maanta baraha bulshada waa ka aragteen waxaa aad iyo aad nasiib darro u ah shacab soomaaliyeed oo dhulkoodii jooga iyaga oo xalay nabad ku seexday saaka sidii lala dagaalamayo cadow in ciidamo lagu soo kiciyo oo dabaabaad la geliyo dowladda federaalk ayaa dhowaan soo faagtay qabuuraha iskuol boliisiya waxayna dadka dowladda federaalk aada ugu eedeynayaan inay sii kordhisay dhulboobka ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa sheegay in dowladdiisu ay halis ugu jirto in la afgembiyo mahad cubayd ayaa ka warramaya etoobiya oo sannado badan la daalaadhaciisay khilaaf siyaasadeed oo hoose ayaa sidoo kale halis ugu jirta in la isku dayo in la afgembiyo dowladda sida uu sheegay ra-iisul wasaare abiy axmed intii ay socotay khudbadii furitaanka fadhiga waxaa loogu yeero baarlamaanka ee afartii bishan dhowaan odayaasha iyo dad kale waxay yeelanayeen doodo ku saabsan in afgembi la sameeyo ayuu abiy u sheegay xildhibaanada isagoo intaa ku daray inqilaab laguma guulaysan karo etoobiya waxa aanu dhisnay hay-adahayaga si aanu uga hortagno afgembi inqilaabka keliya ee dhacay etoobiya waxa uu ahaa konton sano ka hor hadda ma guulaysan karo abiy ayaa ka gaabsaday inuu si dhab ah u qeexo cidda saxda ah ee talada loo jeediyey si kastaba xukuumadda abiy ayaa hadda ka feejigan khataraha afgembiga ee la dareemayo ilwareedyo ayaa sheegaya in xukuumadda etoobiya ay qaadayso tallaabooyin ay ka mid yihiin adeegsiga baraha bulshada si ay uga hortagto sheekooyinka ay dhibsanayaan ee ka soo baxaya mucaaradka iyo shacabka ayagoo sidoo kale sheegay inay xoojinayaan ammaanka meelaha qaar oo ay ku jirto adis ababa dowladda uganda ayaa qirtay in sarkaal ka mid a ciidamadeeda jooga soomaaliya lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose cali aadan ayaa ka warramaya dowladda uganda ayaa qiratay in sarkaal ka tirsan ciidamadeeda jooga soomaaliya lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose afhayeen u hadlay ciidamada dalka uganda ayaa sheegay in sarkaal darajadiisu tahay gaashaanlehe lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka elwareegow waxaa sidoo kale ciidamada uganda ay qirteen in qaraxa ay ku dhaawacmeen lix askari oo ka mid ah ciidamada la kulmay weerarka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hor u sheegtay in qarax ka dhacay deegaanka elwareego ay ku dashay saddex askari uu ku jiro taliyihii hogaaminayay ciidamada uganda halka ay ku dhaawacmeen saddex kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan boqol konton iyo sideed suxufi ayay yuhuuddu ku dileen qasa tan iyo markii uu bilowday dagaalka sida lagu sheegay tirakoobyo kala duwan waxaa duqeymaha iyo weerarada yuhuudda ku baxay tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore ilaa boqol konton iyo sideed suxufiy suxufiyiinta duqeymaha ku geeriyooday waxaa ka mid ah lamaane suxufiyiin ahaa oo lagu kala magacaabi jiray amjaad iyo wafaa iyo carruurtooda kooxaha muqaawamada ayaa shalay oo isniin ahayd ku goodiyey inay weeraro cusub la beegsanayaan yuhuudda taasoo qalqalgelisay kayaanka sahayanadda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa